bilaabay inay madaxa la soo kacaan ama ay rabaan inay talada diideen iyo fatwada wax ka geystaan ragaan diin aqoonin xilligaa aad baa loo cabirin jirayo wakaasa la dhihi jira waa la cayrin jira waa la wax tuuri jiray xilligii bani fulaanku sheekhu sheegaya ay qabsadeen eree bani lcabaas ahaa tabaqa raabica maamuun markii la soo gaaray baa nimankii baa jaanis iyo fursad helay madaxtooyadiiyo maamulka ay lugta ku marteen iyagaa tala iyo hogaan u noqda culummo u noqday iyagoon diin aqoon saa darteed baa culummo badan la laayay cadaadis iyo xabsi badan qaar loo geystay kuwana kala carareen oo nin waliba duurka galay xilligaa weeye xilligaa laga hadlayo markii la soo gaaray waa nin jahl ibnu safwaan la yidhaahdo baa soo baxay waddankii khuraasaan la dhihi jiray ilaa hadda khuraasaan waa la yidhahdo laakiin looma yaqaan ee dhinaca bakistan ilaa afghanistaan ahaa buu ka soo baxay wuxuu yidhi diiday sifaad badan oo ilaahay lahaa buu diiday kooxna sheekh buu u noqdo sheekhay bayaan weeyaa ka dhacday waxa uu yidhi kallama allaahu muusa takliiman ma jirto ilaahay muuse lama hadlin waittakhada allaahu ibraahiima khaliilanna ma jirto ee ilaahay ilaahay khaliil kama dhiganin madabaadu dhib badan baa sheekhiisaa fidiyo jacd ibni darham la dhihi jiray haddii xilligii xoogga muslimiintu ay lahaayeen buu isagu ku soo beegnay jacd ibni dirhamu min khalid bin cabdillaahi alqasri dhihi jiroo waali ka ahaa in saxat alkhirfi riwaaya riwaayan haddii ay sugnaato waa mashhuur walow asaanideeda hadal badan ku jiro waa maalin carafa ah oo ciiddii la tukaday buu dadka u khudbeeyey ninkaasi min walaadii wuxuu ka mid ahaa dulmiga badan geystay laakiin taariikhda dulmigiisi waa la halmaamay ninkaa barakabeelaha sida u galayba aad gabayo badan loo tiriyey baa layidhi lagu ammaanayo wixii sii hore oo dhan tanaa dhaqday baa layidhi tanaa lagu cafiyey dadkii lagu khudbeeyey marka wuxuu yidhi daxuu taqabal allaahu daxayaakum bal carafadiinna xoolaha gowraca allah idinka aqbale aniguse haddaanay khaalid bni cabdillaahi alqisri fa innii mudaxin biljacd bni dirham anu kanaan carafada booskayga gowracayaan dilayaagu inahu zacama wuxuu sheegtay ana allaha lam yukallim muusa takliiman walam yatakid ibraahiima khaliilan ilahay wuu yidhi wakalama allahu muusa takliiman buu beeniyey waittakhada allahu ibraahiima khaliilan buu beeniyey waxyaaba badan ay ka mid tahay marka kani dil mooyeen wax kalaba ma lehe daxuu fataqabal allahu daxayaakum fa inii mudaxin biljacd bni dirham ninkii halkii baa lagu dilay ardaygiisii jahbni safaan la dhihi jiray oo dhuuminayay dhuuntay waa waagii dambe hoosta wax ka mareegay wuxuu guri hoostiiyo luuq dad wax ku baraba koox bishmiyadaatulwarisi ibni salji iyo qaadidii xilligii maamuun qaadid laga dhigi jiray ibn abibi axmed ibn abi bu-aad iyo rag badan buu macallin u noqday isna waa iska tegey xer buu kiciyey xerkii uu kiciyey macallimiin bay qoyska boqortooyada reer bani alcabaas ka noqdeen raggay macallinka u noqdeen ee ardada u dhigi jireen ee dugsiga iyo luqadii wax bari jireen baa waxaa ka mid ahaa maamuun maamuunka iyagoo ay soo carbiyeen baa boqortooyo ay qabsaday halkaa waxaad ka ogaanaysaa wax badan markii ummadda in la marin habaabiyo la rabo dadka soo socday hogaanka qabsan doona baa hoosta lugta lagaga martaa inaga gumayska ragadoodka markii loo yimid ummadda markii la hagaajinayey kuwo miishimadoodu ah ka soo baxay baa laynoo dhiyey sooma say khadkoodii u mariyaan marka waxaan wax soo jiri jiray wax hadda cusub ma aha nin xoog liyo nin xeelad maraba markii maamuun uu yimid iyadii baa shuyuuq waddaga ka noqday haddii maydaan cilmi la ysugu yimaado oo xataa madaxdoodii ay joogto cilmi la ysu soo hor fadhiisto laba hadal marka la isdhaafsanaba uu aamusi marna waxba lama yaqaan ma dhicin in muraadariya dool hadda culimmada waaweyn ay isugu yimaadeen ilaa way aamusaan waa lagu xiraa hadalka xagga u dhaqaaqa waa laga soo xiraa haddaad aragto haddaa akhrido alxaydatu walictidaal cabdilcasiis ilyaxal kinaani kitaani haddaad akhrido ama kinaani sida qaarkood yihaahdeen ama al akhriyo munaadaraadka imaam axmed iyaga dhex maray ama munaadka rag badan oo kale dhex maray iyagoo joogaa lagu xiri hadalka hadalku markuu ku xirmo baa hadal baa ka dhici markaasu adhe hadalkaaga kaasuna ii celi hadalkaa wuuga fakaray mid ragine kaa ii cafiye waan kuu cafiray baa la dhihi markaasuu mid kale keeni haddaad munaadaraadka aqrido dadku way fiicaan lahayd marar badan in tusaalayaw loo soo qaado balse u dhici jiraan wax loo aqriyo waagii hore dee musaacdaan hadlaya musaac hadal ma jiri jiray munaadaraadka xilligii salafka la wataa saas ma ahayn su-aal iyo jawaab bay ahayd su-aal baan ku weydiin jawaabta miiska dhig su-aal iyo weydiin jawaabta miiska dhig midkan unbaa xarigka dabarka intii jalaabatada laga helo unbaa halkaa fariisan markii meel lagu wadi waayo iska tag baa la dhihi waaya kaa burteeyey sidaa kaa jabarin iska tag laakiin nin walba maslaxa iska hadloo wuxuu rabaa iska akhriyo xilligii salafkii iyo culimadii hore munaafaraadkooda ka fiicnay waad soo istaagi ninka badan soo istaagi waxaad leedaysaa ma tiri haa oo maya waan idhi maxaa saa u tiri saasaa saa haddaad tidhaahdo naskaa iyo naskaa iyo naskaas jirin maxaad ka tiri een looma baana hadal dawada hadlayaa tahay tiq hadduu istaago hareerahu fiirin waxaa leeyahay kaweysadaa ka jirtay kow iiqa waxa la midda kale waa laysu tirin jiray marka markii la la marayo ninka xakamka kale xukumaya markii ninka uu hadli waayo jawaabi waayo waxaa la dhihi jiray kow ii tiri dawal baa laysu tirin jiray markaasuu ninka laba marka laga dhaliyo oo waxaa weeye jiib iyo bay tala farihiisa ka bixi jirtay hadda laakiin mikrofoonkaa la siin musaac iyo saacad baa la siin waktiga quna wuxuu rabo daldali waxay la hadal ah ma yidhaahdee wuxuu rabo isaga cad marka waa ficlaan lahay doodaha day dhacayaan in lagu soociyey sida hore layidha su-aal iyo jawaab halka lugteednu isqabane waxba nina weermeelaysi iyo hadal baan ka wariyey iyo sheeko iyo qisa bareerya baan akhriyey ma jiri jirin warsaa ma tahay mise ma aha haway tahay maxaa u tiri sheeke qisaan soo akhriya layskama yeeri jirin inagoo qisaan duu akhriya ummadda wax sheeka aan jirin buu meesha waxaan samaysa hadda su-aal la weydiiyey oo dad kala galay waa arki saa darteed baa culimmadu waxay caddeeyeen had iyo goor caddeey nimankani nimin din yaqaana maahayn laakiin xataa yattakhida annaasu ru'uusan juhaalan fa aftow bikayri cilmin fadalluu wadallu iyana waa dhumeen ummaddana waa laydinba ka dhacday marka waclam bogow raximaka allah ana ahla alcilmi lam yazaaluu maynan beydin weligood yariduuna inay radinayaan u jawaabayaan ama qowl iyo hadal toosa ha noqoto ama kitaab la qoro ha noqoto ama dood lala gala ha noqotee qowla aljahmiyati waaga jahmiyada iyo caqiidada jahmiyada ee ilaahay meel lagama jira ee ilaahay sifaadba ma leh ah waxaan sawiranaynaa ilaahaan sifaad lahayn waan hore ka soo hadlaya suura alhayula waa suura waxay falsafada yidhahdaan oo kaleeta taas oo kaleeta oo qur-aanku kalaamka ilaahay meelha makhluuq weeye oo ila ilaahay waxaan leenahay caliimun bilaa cilmin wa qadiirun bilaa qudratin wa samiicun bilaa samcin maqle aan maqal lahayn caalim aan cilm lahayn awood badane aan awood lahayn waxaa markay yidhaahdeen weligood culimmadu way hortaagnaayeen oo dalaal bay kula jiri jireen xataa kaana waxay ahaayeen jahmiyadu niman laga adhag yahay oo xataa madaxa taagi karin xataa kaana ilaahay ka ahaatay laga soo gaaray fii khilaafati bani fulaanin reer hebel hebn alcabaas madaxtooyadeedii xalay waan soo marray fi alaqati araabicati daminkii afraad ilaa weliba laga soo gaaro maamuun ahaa xilligaa markii la gaaray baa takallama ruwaydidatu ninkii maarayacniga ahaa ee macnola'aanta ahaa ee safiiha wax makasta ahaaye ee koob shaaha lagu aamini karin baa fii amri lcaammati ummadda arrinteeda guud ka hadlay taana wuxuu tilmaamayaa xadiid nabigu wariyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi nabigu qiyaamada kahor satakuuna sinuuna khadaacatan qabla alqiyaamati waxaa dhici doonta sanooyin aad u dhagar badan tilmaanteedu maxay tahay yukadabu fiihi nasaadiqu ninka rundowgaa beenaalaa tahay baa la dhihi wayusadaqu fiihina alkaadibu beenaalahana warkiisaa la rumaysanoo la qaadan wayu'tamanu fiihina alkhaa'inu ninka tuugaa xoolaha iyo hantida lagu ammaanaysan wayukhawanu fiihina alamiinu ninkii aaminkaana xoolo ma hayn karaa lidhihi isdaba marin wayatakalamu fiihina aruwaydidatu riwaadka qaarkood wayantiqu fiihina aruwaydidatu ruwaydida hadli qaaluu yaa rasuul allah wama ruwaydida ruwaydida maxaa la yidhahda la yidhahdeen qaala wuxuu yidhi alrajulu taafi ninka aan qiimo iyo macno lahayn ee ardaalka yatakalamu fi lamri alcaami arrimaha danaha guud ka hadlaya haddii naga arrimaha danahayna guud ka hadlaysa waa ardaalin ma waxa warkooda aan qaadanan idaacadaha ka dhageysana waxaasaa dhacay nidaan sawada beelaal ayagaa naqiimi ma markaad dawlad samaysana waxaa dhaqaalaha iyo wasaaradda nabadda loo liigasoo tuubta tirsan ma ilidar milida inta xolay dhisoo la yaqaano ninkii aaminka waxaa la dhihi dhaadhac iyo khiyaano haddii laga waayo fayl cidaan ah loo samayno xooluu dhimsaday baa la dhihi baaqadaa laga tuuri dhacdhac muxuu dhintay dhacdhac ma ogolayo ilaa ay noqoto ila meesha laguu dhiibay dhacdhac ma leedahay ninkii meel dhacdhacla inta loo dhiibo sanad guri ku dhisan waayana nacaska uu noqday yaa loogu jecel yahay in wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha iyo hantida iyo lacagaha iyo badiyada iyo loo dhiibo tuugta wey yu'tamamu fiihi min alkhaa'in min tuugga ah unbaa xolo loo dhiibo wadada bakhaarada halla waa hallahayo xisaabyaha laga noqdo tuug baa la dayday ilaa waxaa la rabaa habeenkii gadaal inta laga furtay in qalinka hoosta lagaga diiday nin aamina yeeli maayo marka looma ogolanayn waxba soo bannaan waxaa la leeyahay nin waxa dadka wax la cunaa la rabaa nin la wax la wada cuni karo nin dhacdhaca oo gol baa la rabaa nin gacan furan baa la rabaa waxaa dhan wax magacyadan badan loo samaynaya mataqaana diin tiiga la rabaa wey marka marka lagu soo wareeriyo hantida tiig baa loo dhiibtaa ninkii aaminka ahana waa laga warwareejin warka yaa laga rumaystaa beenaalaha innagu ay sugnahay soomaali haddaan dhiriba gaaraan dadka kale lugadda soomaali haddaan nahay qolo walba dhowr nin baa iska leh dhowrka ninee iska leh waa dhowrka ugu ardaalsan ee ugu been badan ee ugu khaa'insan ee ugu akhlaaqiya dhaqan xun wey waxay maanta yidhaahdaan idaacad iyo joornaal u sheegaan baana maanta dhan lagu soo celcelin afar iyo labaatanka saac waxaa fadhacayaa sheegay hebelaa sheegay waa lagu hebel waa kee beelaaleel iyo qiimaha reebela taladooda waxaa gooyo colaad iyo nabaad u qaada arajulu taafi ninka dadka u shakhsiyad xun haddii daciifa wuxuu ah qiyaamada waxaa dhici doonta waxay ma dhici doonta ilaa uu noqdo qabiilada ninka madaxda iyo suldaanka iyo ogaaska iyo guddoomiya madaxa wihi afsaquhum qabiil faajirsan yasudul qabiilata faasiquhum faasiqooda mujrimka ahayo marna qaad u fadhiya haweenkiina wareegaya oo qaraafaya xoolahana dhacaya dadka dhiigoodana daalinaya oo laynaya baa qabiilka taladooda haya saas xadiid daciif ahaa tilmaamay laakiin kana kaga filan arajulu taafi yatakalamu fi lamri alcaam waxaa kaaga daran raalli baa looga yakar ninaan shanta salaawa sabka hore dhaafin in salaadi dhaafin oo maalin walba dugsiisa qur-aanka aan dhaafin oo habeenkii saqdhaxay ku yimaada ducaysanaya haddana taladiisa uu raalli arajulu taafi cid kalaba aan rabinba arajulu taafi maahane siday ah cuquushii iyo fikirkii iyo diyaanadii sidaa mamsuuqan uga nahay waxayna uga jiraane allah mustacaan watacanuu waxay dureen nimankaasi calaa aahaari rasuulilahi sal slam aahaartii nabigay dureen ee wax ka sheegeen wa akhaduu waxay qaateen bilqiyaasi waalra'yi qiyaas iyo ra'yi way qaateen yada la tahay waanan soo marnay masaladaa qiyaaska iyo ra'yigu mar kalena waa nagu soo noqon doontaa wa kafaruu way gaaleeyeen way gaaleeyeen man khaalafahum ciddii warkooda diiday oo dhanna gaalay ka dhigan dhiigga way bannaysteen fadakala fii qowli hadalkooda waxaa galay xalaya taro kale waan soo marnay aljaahilu miyaa waxba kala garanayni waalmuafalu midkaan waxba dheerofin muafalka waxaa la yidhaha qofka dheehan baa la yidhahda qofka muafalka carabiga lagu yidhahdo qofkaan waxba dareen lahayno aan dhigta lahayn wey dhiglaawiyo oo dhan baa galay waaladii laa cilma lahu kaan waxba kala aqoonin xataa kafaruu ilaa ay gaaloobeen min xaysu laa yaclamuuna meel aynan ogeyn fahalakat ilummatu min wujuuhim ummadda dhinac badan bay ka baaba'day ka halaagsantay wakafarat min wujuuhin dhinacyo badanna waxay u samaysay wax diinta looga baxo watazandaqat min wujuuhin dhinacyo badanna in islaamnimo afka laga sheegto caqiida ahaanna qalbiga wax gaalnimo keena la rumaysan yahay oo nifaaqa isku ku dhacday wadallat min wujuuhin dhinacyo badan bay u baadiyeeyey watafaraqad way kala tagtay oo way qaybsantay koox koox baa la noqday wabtadacat min wujuuhin dhinacyo badanna bidcooyin bay kaansatay ummadii bidcadu gaar baan uga hadli doonaa abwaab gaara oo ugu dambaysay aad mualifka uga hadli doonaa ilaa man habata calaa qowli rasuuli illahi sal slm dadkii ku sugnaaday hadalkii nabiga iyo wa amrihi amarkiisa iyo wa amri asxaabihi amarkii iyo xaaladii saxaabadiisu ay ku sugnaayeen radi allahu canhum waardaahum qofku ku sugnaaday maahane walam yukhati axadan minhum hal qof oo saxaabadii ka mid ana uu gefay oo diintuu ku qalloocday oo caqiida ka xumaatay aan dhihin walam yujaawiz amrahum amarkoodiiyo siday ahaayeenna aan gudbin wa wasicahu maa wasicahum uu ku wasacmadoo ku fillaaday wixii diin ahaan saxaabada nabiga ugu fillaaday walam yarqab aan nicin can ariiqatihim jidka ee qaadeen iyo madhabi madhabkoodii wa carimuu ogaaday annahum kaanuu cala alislaami asaxiixi inay iyagu ahaayeen saxaabadu dadka islaamka saxda ah haysta waaliimaani asaxiix iyo iimaanka saxda ah wafaqalladahum diinahu diintiisa iyaga kaga dawloo jidkoodu ku raacay oo wasaraaxa arrintaa ku nastay oo dhib iyo ciili iyo isdabagal iyo su-aaliya kaga maarnay wacarin ogaaday anna diina diintu inamaa huwa bitaqliidi dadkaas jidkooda in la raaco say ahaayeen la noqdo inay diinta saxdaa tahay wataqliidu raacitaanka lagu dawashada lehna biasxaabi muxamadin sala allahu calayhi waalihi wasalam saxaabada nabi maxamed baa iska leh cid kale isamada halkan mualifku wuxuu ku boorinaya ku dhiirigelinayaa ummadda way iskhilaaftay dad culamaa u suuca u soo baxay dadaan diinta aqoonin baa soo baxay oo mar labaad bay dibina u soo noqon doontaa inay dana shakhsiga in badan oo kamida iyo kursi iyo duub iyo cimaamad raadsanayeen waa inagu soo noqon doontaa insha allahu tacaala laakiin qofka muslimka in looga baahan yahay nabi maxamed calayi salaam jidkii uu hayay iyo dariiqadii saxaabadiisu ay qaadeen iyo siday rabbi u caabudeen waxay rabbi siday u caqiidaysnaayeen inuu qofka muslimkaa jidkaa kale yahay jidka u furan inuu raaco baa layna barayaa halkaa waxaa ka baxay waxa yarida innagoo curdan ah cidiyaheennuna jiracsan yihiin laynoo soo akhriyayo asalafu aslamu waxaa leeyahay madhabu salafi aslamu waa madhabu alkhalafi aclamu khalafka ka cilmi badnaa qolihii dambe ee waxoogaa waawaacida wax dhex dabaashay salafkii hore saxaabada kuwaasa ka kuwan dambaa ka cilmi badnaa baa leeyahay waxaa la rabaa in lagu tuso saxaabadii in lagu dayiyo kuwa dambe in lagu dayiyo kuwa dambaa ka fiican kuwa dambe baa ka diin fiicnaa kana aqoon badnaa diintana ka yaqiinay baa la rabaa in lagaa dhaadhiciyo walidaalika arrintaa foolxumada ay leedahay waxaa ka hadlay si aada alxaafid ibn rajab alxambali raxima allahu tacaala kitaabka markuu qora fadlu cilmi salafi cala alkhalafi calaa cilmi alkhalafi salafka cilmigoodu siduu ugu fiican iyo ugu fadli badan yahay qolyihii dambe ee waawaacida gadaalkaymaadka iyo kuwii soo dabajiitamayey cilmiga rasuul iyo waxaa ka fadli waxaa ka fiican cilmi salafka hore waa side haddaba haddaad rabto islaamnimo saxa iyo iimaan saxa iyo cidaad diintaadii kaga dayatood isku aaminto saxaabadii nebi maxamed weeye calayhi salaatu wasalaam oo ku dhaqmi jiray kitaabka ilaahi sunnada nabiga ilahina taas uuna amrayo waxa uu ceel u dhaleeceeyey ciddii jid kalaad raacda ilaahi subxaana wa tacaala fi suurati nisaa buu arrintaa kaga hadlay aayaddaas wey ilaahi subxana tacaala wuxuu ku sheegay waman yushaaqq rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda ninkii jidkii nabiga khilaafo markay u cadaatay xaqii arkay kadib wayatabic hayra sabiili lmuminiina raaca jidkii muminiinta lagu yaqiinay midaan ahayn muminiintii xilliga nabiga waxay soo dhegi jireen la yaqiinayso saxaabada ma saxaabadu siday nabigu u raaci jireen ee diinta ugu dhaqmi jireen ee waxyigu u hogaansami jireen ee ilaahay uga baqi jireen jidkooda jiraan ahayn ninkii raaca oo diintii dura oo ku gacan sayra oo aasaartii axaadiistii wax ka sheega oo saxaabada jidkoodii qaadi waaya nuwalihi maa tawalla wuxuu qoorta gashadaanu qoortu gelin wanuslihi jahannama aakhara naar jahannamaanu gelin wasaat masiira meel loo noqdan yadaa ugu xun haddana jahannama daydayaysa diintaad caabudaysa ilahi ku caabudaysa ma jahannama daydi baa tahay haddaan jahannama daydi ay hayn mu'miniintii lagu sheegay jidkooda ha ka raacin saa darteed bu ilahi inooga duwa mar kale tafaruqa iyo kooxa kooxahaasoo wuxuu nagu yidhi rabbi subxana wa tacaala fi awaakhiri suurati lancaam وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه جدكي وكاتوسن الراعة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله جدك اللي حليحنا يا الراعنا ومكا جدكي ربي أتكلم تانا المولد ففقه إلا أبن ذلكم وصاكم به إلهي تاسو يقول بربار بيا مرة وحنوش إله الدين بيدو تشدوي دين تيدو تشدوي وحاكمله إنا الله قيب سنين وإن جدك حق يا ربي سودة تشدوي nabiguna ummaddaas ha uu baray saxaabadiisiina ay ku dhaqmeen ayna soo gaarsiyen inaan laga leexanin sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waaladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiihi waa diinta ku qaybsamina haddii la qaybsamo koox koox iyo ururo la noqdana oo qolo walba midda iyo caqiidiya dhaqan intay keensata kaadu la fiicnaadana ilaahay waa caayay min ladiina faraquu diinahum wakaanuu shiyaacan lasta minhum fii shayin balan nabi iskuudi alai slat salaam kadib wuxuu hi waclam waxaad ogaataa ana man qaala ninkii yidhaahda lafduu bilqur'aani makhluuqun hadalkaan ku dhawaaqay qur-aanku waa makhluuq fa huwa mubtadicun weeye waman sakata ninkii aamusa oo falam yaqul aan dhihin makhluuqun weeye walaa hayru makhluuqin makhluuq maahan aan dhihin fa huwa jahniyun min jahli ku abtirsadoo isqarinayo ciidiin isku qariyo doonayo wey whakada qaala axmed bnu xambalin baa yidhi raxima allahu tacaala arrintan waa masaladaan ka soo hadallayoo qur-aanku waa kalaamkii ilaahay kalaam bashar maaha kalaam khalqina maaha makhluuqna mooho wax ilaahay gaar u abuuray oo addoommada isagiisa soo faray oo la hadlaya maaha waa kalaamkii ilaahay iyo sifadiisi iyo tilmaantiisii wey masaladaa horey baynu uga soo hadallay isla masaladaa marka laga hadlayaa laba madhab oo kalaa jira haddaba afar madhabood weeye madab waa kii xaq iyo sawaabka ahaayoo in layidhahda alqur'aanu kalaamullaahi weeye laysa bimakhluuqin uunkaa iyo abuurkaa ka mid maaha waa sifo ilaahay sifaatka ilaahayna makhluuq maaha qolana darabka kale istaageeno alqur'aanu makhluuq bay ku caddaysteen qoladaa hadda waa dabar go-eeno sidii loo karbaashayey muddo xukunka iyo maamulkaa la haystaanee mutawakil xilligiisii wixii ka dambeeyey mualikuna waa sheegi doonaa ninka mutawakil la yidhahdaa baladi maryaha u laabay misaa soo marayba soo markaan maranaya mutawakil baa aafadii marada u laabay dhihi doono xilligii ka dambeeyey aga way dhihi waayeen haddaba waxay bilaabeen inay madaahib kale u xuubsiibtaan madaahibtay u xuubsiibteen baa waxaa xilligii ka mid ahaa markay arkeen hadalkooda qaadaradiisa baa laba qolaa soo baxday qolo tiri annagu dhihi mayna waa makhluuq makhluuq ma ahana dhihi mayno alwaaqifaa la yidhahdaa annagu waan ka aamusaynaa la yidhaha arrintan qolada ka aamustay laba qaybood bay noqdaan haddaad aragto ninku yidhaahda dhihi maayo ama in la dhaha ma aha qur-aanku waa makhluuq iyo makhluuq ma aha nin in la dhaha ma aha ninku yidhaha haddaad aragto laba mid buu noqdaa imaa inuu yahay nin jaahila oo wixii intuu ku wareeray oo kala garan waayey uu yidhi haddaanigu ma kala garanayo aqoon iyo awood macrifo cilmiyaan ku gaarana melihi marka intaan kala ogaanaya xaqa dhinaca waan iska aamusa ninkii yidhaahdaay ninkaasi wax eed a ma laha laakiin xaqaa loo sheegiyo daliilkaa la dul saariyo waa la bari kadib hadduu diido qolada kale ku biiri nin wax yaqaana oo wax kala fahmaya haddii uu yahayna uu isqarinayaaye qur-aanku makhluuq ma ahabaa xaqah wuxuu uga warwareegayo tii kaleu ku dhiiran laayahay tanna waa diidan yahay qur-aanku waa kalaamkii ilaahay oo makhluuq ma ah inuu dhahana ma rabo qur-aanku waa makhluuq inuu dhahana waa ku dhici laayahay meel dhaxdu wax ka daydayaayo wuxuu rabaa inuu yidhaahdo runna ha sheegin beenna ha sheegin waxa sheekana waayo meel labareerdhaxaad beeran mansilateen istaaguu rabaa saa darteed bay kuwa way kuwa loo sheego waman sakata falam yaqul makhluuqun walaa hayru makhluuqin fa huwa jahmiyun wuxuu ma rumaysna kalaamka ilaahay inuu yahay ninka ma rumaysna waana nin wax yaqaano wax kala garanaya tii kaluu qabaayo ku dhacay ku qanacsanyahy lakin waa ku dhicilaya marka waxyaala kuwaas oo qanaano ka hadli maayo in laga hadla maaha hadduu ku yidhahdo arrintaana waxaa aad u faahfaahiyo u qeexay ninkii la yidhahdo alimaam cusmaan ibn saciid iddaarimi kitaabkiisa anraddu calaa bashir marisi baab dhan buu arrintan u sameeyey oo wuxuu keenay kuwii lahaa ha laga aamuso arrintan oo meelo kale oo luuqluuqa intay galeen ama waraaqo yar yara qoreen qur-aanku waa makhluuq leydu keenay wuxuu waryaa ninkaada ha laga aamusade meerihidle maalinta halkaa joogtay ee hebel iyo hebel la hadlaysay iyo kitaab hebel maalinkaad qortay bugga nambarkaa iyo jeeska nambarkaa iyo sabxada nambarkaa soo adigii qur-aanku waa makhluuq lahaa maaha maxaa hadda anaga beenta noogu sheegay shaataya noogu soo gashan warkiibaad ku dhici weyday meesha markaad joogtay soo maaha waa akhbaarka waa kalaam ilaahayna waa diidan tahay taadii aad taqaynayna waa ku dhici weyday annaga shaatigan hanoo xiran nuuleh qolo qoladaasay noqdeen marka ninkii jaahil ahaana waa la bari eed kuma laha bintuu kala garan waayo aqoonteeda uusan ha yidhahno aan iska aamusin haddii laakiin wax kala garanayo oo kalaamullaahi wey uu yidhahdo uu diidan yahay jahmi isqarinayo wey jahmi ibnu muslim baa mise waa gaal waa maqli doontaa caw jahmigu gaal iyo muslim wuxuu yahay waa maqli doontaa qolo lafdiya la yidhahdaa soo baxday oo iyagana garab socota waxay dhaheen qur-aankii waa makhluuq inay ku dhici waayeen markaase waxay yidhahdeen may hadalka aan si kala u dhahno ila hadal waa margeeyo soomaali tiriyo hadda dhankii loo jeedin jeedna waxaan leenahay lafdii bilqur'aani makhluuqun dhawaqaan qur-aanka ku dhawaaqayo waa makhluuq dhawaqaan qur-aanka ku dhawaaqayo waa makhluuq hadalkaana waa hadal dalab leh sida mashhuurkaa fii luqati alcarabi ama xataa innaga soomaali haddaanaha intaan ka aqaana luqadeenna isticmaalkeeda dhawaqayga haddaad tidhaahdo waxaad ku dhawaaqaysaa loola jeedaa waraamarkan ku yeeri dhawaaqayso waada maqlin haddaad tidhaahdo waxay rabtay inuu maqlo erayaday ahaayeen saa darteed allafdi iyo altilaawatu iyo alqawli iyo asawt iyo marka la yidhaahdo sida aqaalimka waxaa loo jeedaa waxa lagu dhawaaqay marka waxaan ku dhawaaqo qur-aanka waa makhluuqdi intuu ka wareegsaday buuxulaha lafdi aniga dhawaqaygu waa makhluuq wankudhamisoo makhluuq mihaa dhawaaqayguna waa makhluuqa qur-aan ku dhawaaqay lafdii bilqur'aani makhluuqun arrintii waxay u qarsoontoon aad u fahmi waaye qaybo a'imadii sunna ahlu sunnihii ka mida sababtoo lafdi bilqur'aani markaad tidhaahda laba issoo hosgelaysa lafdi bilqur'aani ma adiga dhawaqaagaad u jeedaa mise waxa aad ku dhawaaqaysaa u jeedaa haddii loola jeedo waxaad ku dhawaaqaysaay waa warkii qur-aanku waa makhluuq wey laxa akhrida waa qur-aan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaa dhahdo haddaad tidhahda dhawaqaygii makhluuq buu ahaa waxaad ku dhawaaqday sababad qur-aana ma ahayn saasayna ula jeeday nimanka jahmiyadooda qur-aanku waa makhluuqdi bay ka wareegayeen laakiin waa laga fahmay way yaqaano si fiican idaaca dawaacadda wadaqgood u yaqaano hadalladooda iyo dalabtooda iyo mardabadoodana yaqaana la jeegay qolaa laakiin waxay dhaheen walaan laba kala qaadno aniga dhawaqaya iyo xarakaadka aftayda iyo carabkayga iyo bishimahayga iyo dhawaqaygu qur-aanna waan ku dhawaaqi karaa wax kalena waan ku dhawaaqi karaa aniga dhawaqayga iyo qur-aanku waa kala laba dhawaqayga aniga saan anu makhluuq uhu sawdkaygu makhluuq u yahay laakiin qur-aankan aan aqriya makhluuq maaha culimadii saa tiri hadalkuma qalad kuma jiro laakiin hadalkan iyo kii kale la kala garan maayo dinku waa lafuufu qur-aan makhluuqun kan iyo kan kaata la kala garan maayo soo maaha iyagu laftoodaa lagu daray alxuseyn alkaraabiisi rag lamidaa lagu daray waa kii fitnadii imtixaanku ka qabsaday way ereyga aan laga haynin si cad alimaam albukhaari raxmatullaahi calayhi era badan aima ay dhahin waxba lagama yeelin karo sida abu xaakim alraazi miileed ninka imaayar tahayn abu zucat alraazi sheekhiisii maxamed ibn yaxya dibli rag badan ay yidhahdeen in laga weriyo ma banaana sababto alafduubi qur'aani makhluuq nimankii khadka oriiri hayaan markaa kadib waa kuu qori jiray isna uu qoray khalqu afcari lcibaad kitaabka la yidhahdo arrimahaas oo kale qayb badan oo culimmada tilmaamay xataa imaam axmed raxmatullahi calayhi in la kala qaado waa laga hayaa oo wuxuu yidhi man qaala lafduu bilqur'aani yuriidu bihi lqur'aan isagoo qur-aanka ula jeeda fahuwa jahmiyu wey arrintaas ay ahayd arrinta ninka la yidhaha xaafi warxakami uu tilmaamayey manduumadiisii sulam alwasuulka qur-aanku ka hadlayay wuxuu yidhi in labadaa la kala qaadaa habboon يحفر بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ خليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القارئ لكن بل المتلو قول البارئ طوق يعرعينك يقرقرحينك يحلقينك الحلقين إيساي أنا قال لي لكن وحنا ذا قرية إيساي وكلام كلا غير مخلوق ilaahayna wuxuuna baray warkaba in ay ku fiican tahay inaan la kala qaadin qur-aankiisina wuxuu nagu yidhi kan la aqrinayo ood maqlaysaan alxamdulilah rabbil calamin kaad maqasho waa kalaamka ilaahay ilahay ku tegin suurat tawba wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu kalaamallah yuu ka maqlayaa nin aqriyayuu ka maqlayaa soo maaha xataa yasmaca wuxuu maqlay marka muxuu yahay ma hadalkii qofkana waa kalaamka ilaah xataa yasmaca kalaamallaahi ilaahay ma dhigi bayreen culummadu xataa yasmaca xikaayata kalaamillaahi ama cibaarata kalaamillaahi ma dhigin ilahay malakii jinku ka sheegay suurat ljin qul wuxuu yahay ilaya annahu istamaca nafarun min aljinni faqaaluu inaa samicna way ka maqleen miyaa way ka maqleen mise bashar bay ka maqleen inaa samicnaa qur'aanan cajaban xikaayatan can qur'aanin mayna dhihin qur'aan laga soo duurinayo quraan laga soo buurinayo baan maqlaynayna dhihin ilahi subxana wa tacala haddaba aayado badan saas oo kaleeto qur-aanka wuuna u sheegay wuxuuna yidhi waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu lilqur'aani dhegaysta madin fastamicuu xikaayata alqur'aani qur-aan baa la soo buurinayaaye oo laga war laga warramayaaye dhegaytana ma dhihin qur-aanka laftiisa iyo dhegaysta luna yidhi marka nusuustaasoo dhan waxay tilmaamaysaa in kalaamkii ilaahi wa qur-aanku yaa yidhi qur-aanku waa kalaam makhluuq weeye yaa yidhi iyo ninkan hadalkiisi lafuu bilqur'aan waxaana qabaya makhluuq weeye waa hadal bashar yaa yidhi ninkii quraysh ma ka hadayay fii suurati almudathir buuna ku yidhaahdeen waa sheegi karaa ayadni aayadaha ka horreeyaan raba iyada kii baa ii soo qabanina soo fikira marasaansuglow inahu fakara waa fikiray waqadara waa isku jixbuu isku jaangooyey isku qiqiyaasay faqutila kayfa qadara suu isku jaangooyey baa la lacnaday uma qutila waa la lacnaday mar labaad kayfa qadar uma cabasa wa basara wejigii uwiye intuu aada u fikirayey baa idmihii bishimihii koran ee foorasha ka soo xaydmeen oo afku kala qaaday faqaala muxuu yidhi marka in hada ilaa qawl bashar markaad tidhahda wixii la aqriyaya nabaq bashar buu ahayan maqlayne adiga weliid ibni mugiira maxaa idin kala digay in hada ilaa qawl bashar baa tiri soo maha in hada ilaa qawl bashar in hada ilaa sixr yuusar in hada ilaa qawl bashar waa hadal aadama buu yidhi adna waxaa tiri waxaan maqlaya waa hadal aadama isaga xagee la geyn baa la yidhi soo ismii saqara ama warku yidhi haddaad tidhaahdo baa lagu lacnaday sawismii saqaran geli mayse marka jahmiye warkaa sawismii saqara u taalo iyo ninka warkooda yidhahdaba waxaa aayadda aan ka fakan doonin kulaabiya ashaaciri oo dhan wuxuu hi waqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waalih wasalam ilaah nagu nabigana wuxuu yidhi man yacish minkum qofkaydan ka midoo noolaada bacdii aniga gadaashay fasayara ikhtilaafan kaiiran aad in laysu khilaafay oo kooxba koox la noqday wuu arki doonaa fa iyaakum iska ilaaliya wa muxdathaati lumuuri arrimaha bidcada ee cusub ee diin ahaan laydinku keeni doono ee xilligii nabiga calai sala slam iyo saxaabadiisii iyo aan jirin iska ilaaliya fainahaa dalaalatun waa baadi maxaan samaynaa marka wa calaykum waxaad laasimtaan bisunnatii sunnadayda qabsada uu ku dhaga wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiin khulafadii hanuunsanaa dadkana hanuuninayay jidkoodiina ku dhaga oo afarta khulafada qanintaan bimawaajidi ilkahana ku qarina xadiidka xadiidkii saxiixa ee cirbaad ibn saariya radi allahu canhu wardaa haddaba nabigeenu wuu inoo sheegay khilaafkan mu iman doono khilaafkaa markuu yimaado see looga baxaana waa inoo tilmaamay sunnadaydii iyo ariiqii saxaabada qaadadiina inuu yidhi dadkiina waxaa lagu karilaayahay ariiqii saxaabada aan qaadno meelaha munsata iyo luuqluuqyo dhow iyo meelo injinni oo shayaadiin samaysatay baa laga karilaayahay marka iyaaka meelo luuqluuqoo dhexda waan lagu istaagin wacla madow anahu inamaa jaa waxay timid oo keliya halaaku jahniyati jahniyada halaageediiyo baadinimadoodi iyo gaalnimadoodu annahum fakaruu inay ka fikireen ku fikireen fi rabbi rabbinba wax iska weydiiyeen faadkhaluu waxay geliyeen fikirkoodii iska fikirka rabbi lima wakayfa ilaahay muxuu saa u sameeyey muxuu uga dan lahaa waxa markuu samaynayey saan ma yeeli karaa horta ilaahay lima wakayfa ilaahay horta sidee weegyahay kayfa sidoobu istilmaanta u yeeshay bay shaqo iyo ka dhigteen in la iska reebayana waynu soo marnay wa wadacu lqiyaasa qiyaas baynan samaysteen ay dejiyeen oo waqaasuu bidiini diintiibay calaa ra'yihim caqligooda bay diintii miisaan uga dhigteen ay ku sargeeyaan fa jaa-uu bilkufri cayaanan gaalnimo cad bay la yimaadeen laa yukhfaa anahu laa yukhfaa anahu kufrun inay gaalnimo tahay aanay qarsoonayn waakfaru lkhalqa khalqigiina way gaaleeyeen raacay wadarahum اlamru arrintiibaa ku ciriiri noqotay xataa qaaluu bitactiili ilaahay wax tilmaan ahba malhiba ay yidhahdeen waxay yidhahdeen rabbi aan wax tilmaana lahayn oon maqal lahayn oon arag lahayn oon cilmi lahayn oon qudro lahayn oon xayaatiyo nolol lahayn baanu rumaynaynaa bay yidhahdeen markaasaa waxaa la yidhi waxaa la yidhi ninka jahmiga hadday rabbigaa ii tilmaan tiraada muxuu yahay oo dabadabadiisa wuxuu wadaba ma jiri kusoo dabadabayn oo wuxuu ku leeyahay rabbigay laa xayin walaa mayitun mana noola maydna maaha koo walaa caalimun walaa jaahilun caalimna ma aha jaahilna maaha walaa qadiirun walaa caajizun mid wax walba awoodana maaha mid ka gaabiyoon kari karinna maaha waxgal wuxuu wadaa walaa samiicun walaa asama mana wax maqla dhagoyna maaha walaa basiirun walaa acma indhoolna ma aha waxna ma arko xagee jiraa rabbigaa wuxuu ku dhihi laa daakhila alcaalami walaa khaarijahu aankana kama baxsana kumana dhex jiro walaa fawqa walaa taxta kor iyo hoos midna ma jiro walaa amaama walaa wara hore iyo gadaal midna ma jiro walaa yamiina walaa shimaala bil iyo bidix midna ma jiro laa muttasilin bilcaalami walaa munfasilin canhu caalamka kuma dhegana kamana baxsana bal waxaad tidhaahdaa intaasoo kuma ada sheegin rabbigaa oky waxa aan jirin ii tilmaam carahan intaa tilmaamataa hala siiyo waxaan jirin tilmaam marka la yidhahdo saa darteed tactiilka ilaahay sifaatkiisa o dhan markay diideen waxaa la yidhahda almucatilu yacdiyu yacbudu cadaman waxaan jirin baa caabudaa waxaa la yidhi xaggee ka keenteen rabbi inuu jiro wax tilmaamaya uusan ahayn waxay yidhaahdeen saxiix cuquusha aadamaha boqol boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal rabbi jiro oon sifaad iyo tilmaan lahayn ma sawiran karto caqligoodu ma geli karo unkanay weligii aadamo kumaanu arag wax muuqaal iyo jiritaan leh oo tilmaan lahayn oo aan dheerayn weliga ma arka wax aan dheerayn oo aan gaabnayn oo aan midab lahayn oo midab la-aan ahayn oo aan wareersanayn afargees ahayn sida lagu tilmaami karin waxay ahayd laakiin boqolkiiba sagaal iyo sagaashan bilic sagaal sagaal sagaal sagaal marka laga soo reebo baa waxaa jiray niman asalkooda giriiga iyo yuunaan iyo dabcaabudka iyo faryiinta ka soo jeeda baa caddeeyada dhani la sawiro karo kow oo see loo sawiran almaquulaat alcashara waa asaaska cilmiga falsafada iyo mantiqa baa ka mida masala idiin soo sheegay ku soo celinayo almayuura wasuura waxaan sawiranaynaa daato aan wax tilmaana lahayn wuxuu ku leeyahay maxaa sawirataa dhagax aan dheerayn oo aan gaabnayn waan wareegsaday ma afrgeys ahayn oo si uu ogyahay la aqoonin oo midab uu leeyahay aan la aqoonin oo meel uu yaallo oo jira aan la aqoonin dhagaxa maskaxda ku sawir markasa waxuu u sawiraa maskaxda markay wax bedelayo waxbay rabtaa maskaxda gala ay fahamto maya iska ogolow asawira sawirkan muxuu yahay kelimaan aan wax ay waxla jirin dheerar meeluu ku yaallaan jirin aan dheerar geed ahayn aan dheerar dab ahayn aan dheerar guri ahayn aan dheerar gaari ahayn dheerar keligii taagan marka waxaa dheeryahay inuu gaaban yahay markii waxbaa dheer ama gaaban baa la dhahay dheerar keligii taagan weli ma qabsan wuxuu ku leeyahay midab gurigo keligii taagan horta midab guriga keligii midab guriga keligii istaagi karaa wuxuu ku leeyahay cilmi keligii taagan sawiro oon cid caalim oo ku tilmaamanaya jirin aniga cilmi keligii taagan oon waraaq ku qorayn oon qalbi ku jirin oon qof yaqaana ninkaa calmimeyn intuu kaa soo horbaxniya marka wuxuu kuleeyahay inaad rumaysaa waxaa falsafadii gariiga laga keenay waxay rabaan inay rabbi ku dabaqaan oo rabbi jiro oo wax tilmaan oo lagu tilmaami kara ayna jirin waxaa la yidhi nusuustii kitaabka waxaa ku badatay dilqiyati soo sifa maaha العليم الحكيم الغفور الرحيم سواء اسمامها غير الله غفور الرحيم معنى ولا لمات غفور كوده رحيم لمده غفور الرحيم شديد العقاب سميع عليم واسمه معنى هذا فرد اللي قضي عليه وقرا به بيكوان اللوساني بافتين لك افتين لك كوان اللوسان تيبيكي اسماء تينك اخرية يقف على محكوة اخرية يقف تين كما واقع بعمالهم آدم تيجي اللي دميين بعضات تكفيه waxbuu akhriyaya markaan garanay wax akhriyay aniga ninkaan dangadaal kaga mid dangadaal intaan falisanaa dhibka saaray dhowrkiisa waxaad uga wuxuu akhriyay dhegeysataan wuxuu akhriyayay ilaa hadda meel ay ku qoran tahay dowladda waa wax walaba ku arkay adiga la soo marag wuxuu akhrinayaa idinka dhegeysta wax maas talyaaniga maas hindiya maas taariikhiga maas waxa laala burdiida maas yuhuudda waxa laala wax loo garanayni dirhakiin tarhiin tuuraan bijiin shan khamir weliba maqasaysa qofbaa lagu akriya waa asmaa jin iyo shaydaan baan maray war niyo waxaa la yidhi ma waxaasoo kalaad akriyaysaan misaas carabi baad ku hadlaysaan ilaahay qur-aanka soo dejiya nabiga soo diray qur-aanka carabiga samiicin waa la yaqaana macnahay may macno male caliimin waa la yaqaana may malada nimankii sidaas ahaa almucaatili yacbudu cadan yiri ninkaa wuxuu muslim ka yahayba baa jirinba muu ilaahay nololba u diiday cilmina u diiday muxuu idinka yahay wata kaas muxuu muslim ka yahayba tilmaamihii ilaahay qur-aankiisa ku sheego dhanna uu tiray marka fajaa-u bilkufri cayaanan laa yakhfaa anahu kufr wey arrinta sidoo kaleeta ah culimmadu waxay dhihi jireen sida mubaarka rag lamida inanaa nasnaxki kalaama alyahuudi waannasaara waan soo guurin karnaa waxay yuhuud iyo nasaara yidhaahdeen laakinanaa lam nasbi an naxkiya kalaama aljahmiyati waxay jahmiyada ku hadleen afkan lama soo marin karna anagu yuhuud iyo nasaara maxay dhaheen cuseyr ibn allah iyo ciisa abdullah taa waan sheegi karnaa waan ku dhiibanaynaa inaan sheegno laakiin foolxumada hadalka jahmiyada ay yidhaahdeen afka ma soo mari karno anagu halka afka ma soo mari karno isagaa ka sii xumaya ka sii qaabdaran hadalka yuhuud iyo nasaara yidhahdeen marka yaa ka sii gaalsan wey walidaalika culimadu waxay dhihi jireen muscab ibnu khaarija nin ladaa wuxuu yidhi kafarat iljahmiyatu fii gayr calaa gayri mawdicin min kitaab illah hal ayaad ka badan oo kitaabka ilaahay ah bay beenaysa jahmiyo waxay dhaheen jannada risqiga ilaahay ummadda ugu talagalay dhammaanaya baabi إلهي رسول إن هذا لرزقنا ما له من مفاد وفرزقه ما له من مفاد ما ضمان إلهي ينا وحيدا هو ضمان تصالي وهو بحيوه كمره مكارك ذاس وكاليتاه قفوا ويسكيل عليه من كان محال سنين علماء المسلمين تبعان كود أئمة التقيمين من كان وحيرا المسلمين معها بين دوشة غنيا صادر حاج المقيم مركم من يدي سكرها الليل wuxuu yidhi shan boqol oo culimada muslimiinta kaliya aimada la yaqiinaya baa isku raacay nimankan gaara yihiin waa ku lahaa walad qad taqallaba kufrahum khamsu يعيشون في عشر من العلماء في البلدان ولقد تقلد كفرهم وحاقورت أفتي قالوا ذي قالوا ذيين خمسون كنتم في عشر طبعا لغدفتي ومن العلماء في البلدان من ولي الكردية بشيرة كنتم تنقل في خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان إمام البخاري كتاب حقوق على خلق أبطال الكتاب إلهي وحجري ما لا أواري عن كماله صليت خلف الجهمي كوله هذا كنت كده أو الرافضي ممكن شعال اثنى عشري إبراهيم تأكد وكرة وكرة وكرة وكرة وكرة أو اليهودي أو النصراني هذا من من صلاة كفرته أنا كريستنا كفرته أنا الرافض كفرته أنا الجهل كفرته لأنه شيء بدله أفرت على حسب عمل markaasuu wuxuu yidhi laa yunaaka xulitaxiina laguma guursan karo walaa yusallaa waraa'ahum gadaashoodana laguma tukan karo walaa turkanu dabaa'ixihim waxay gowraceenna lama cuni karo walaa yucaaduuna hadday jirradaanna lama soo booqan karo walaa yudfanuuna fii maqaabir lmuslimiin quburta muslimiinta laguma dari karo nimankii jahliyada wey shan boqol oo caalim baa waxay isku raaceen inay diinta nimankan ka baxeen ay ka dhaqaajiyeen taasi way dabar go'day laakiin yaroo fududaatay oo si u soo xoogsiiratay baa shacabkii ashaaciriya maaturidiya kulaadiya layraada qabta munaasabad kalan kaga hadli doonaa wa qaala bacdu alculamaai waxay dhaheen minhum axmed ibni xambal baa ka mid ahaa aljahmiyu kaafirun gaal wey laysa min ahli lqiblati muslimiinta qiblada u tukata ka mid maaha xalaali dami dhiigiisu xalaal wey laa yaruusu muslimay qaraaba ahayn hadduu dhinta dhaxalkiisa waxba kuma leh walaa yuurasu isagoo hadduu dhintana muslimiintii siftiinsa ay dhaxli maayaan min gaala xulihiyey liannahu qaala wuxuu yidhi laa jumucata walaa jamaacata jumca iyo salaad jamaaca midna looma baahna walaa ciidayni walaa sadaqata ciid iyo sadaqa midna looma baahna wa qaaluu waxay yidhaahdeen inama lam yaqul ninkaan dhihin alqur'aanu makhluuqun qaraanku waa addoon addoomada ilaahay ka mida fa huwa kaafirun gaal wey bay yidhaahdeen واستحلوا السيف وسيف بيكون جنب الهيستان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد أليس إنه إلا أيام بيضا الهيستان وخالفوا من كان قبلهم انت رسم كوري سوطن بيضين عتم ولا كل حوال وامتحنوا الناس بشيء بدوا حيكون امتحانا أمن لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه النبي وصحابه منا عن كامل وأرادوا وحيم إلى تعطير المساجد والجوامع masaajid iyo meelaha guriga cibaadaadka la isugu yimaado inay dal laga waayo wayhim lislaama islaamkiibay daciifiyeen wacataru ljihaada jihaalkiibay dayaceen ay joojiyeen wacamilu filfurqati dadka in la kala qayliyo ay ka shaqeeyeen wakhaalafu laathaara sunnadii nabigay garab mareen watakalamuu bilmansuuqi mansuuqi axkaamtooda la nasakhoda isbaheeye waan ku camalfalay maagay ka hadleen yaxtajuu bilmutashaabihi mutashaabihi in la rumeeyo la rumeeybay diin ka dhigteen فشككوا الناس وحي شكك الدنيا بدك في آرائهم وأديانهم رأيهم وعقله ودينك ودك شكل كدريين واختصموا في رب رب رب وكبر الجريتان في سيرة وقالوا وحيراهم ليس عذاب قبر عذاب قبر وحل هذا متره ولا حوض النبي حوض إليه متره ولا شفاعة الوحش فعل هذا مترته والجنة والنار لم يخلقا ثمين نار مضى أبورنا وأنكروا كثيرا وحبلا بيضا بثران بيدين ومما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذوا بيده قالوا تحقيق تاسبقوا فاستحل وحا حلاليستي من استحل عدي حلاليستو علماء كمدي تكفيره من لا قالوا لدماهم يقولوا الحلال بلغد ومن هذا جمع عمرك لغاية لأنه من رد آية تنقفك يجيبها الآية ومن كتاب الله كمدة فقد رد الكتاب كله كتاب كله قف بالله ومن رد اثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حديث النبي كسوا قفت ديدان فقد رد الاثر كله الحديث النبي لا يجي قفكاس وهو كافر بالله العظيم له الايمان وكفر الله قاله فدامت له من مدة مدة يا اتشتي وسعتي وحكم يمام الهيستين ووجدوا من السلطان مرحبا يفتح للرب العباس ومامون بالرئي إذا لم يكذب بيسين وحيكهلا معونة تنضرب على ذلك أرتاس ooda cusay fasafiya wasawta walbay dul saareen duuda daalika arrintaasoo ka weera in arrintaa laga difaaco laga hortagana seef iyo ilbay ka sokaysiiyeen ka soka mariyeen fadarasa cilmu sunnati sunnada cilmigoodiibaa baaba'ay oo danay oo boog fuulay iyo waljamaacati waa u harihimoo waa daciifiyeen wasaarataa maktuubayni sunnadi iyo cilmigeedii iyo jamaacadii kuwa la qariyey oo la daboolay bay noqdeen liidhari lbidaci walkalaami cabidcooyinka iyo falsafadii cilmukalaamka in lasoo ifbixiyo fiiha fi lummati ummadda dhexdeeda bilikafratihim badnidooda iyo watakhudu majaalisa majaalisa dadka ka baadiyaan bay waxsanaysteen waadharuu ra'yan ra'yigoodiibaysa buujiyeen wadacuu fiihim kutuba kutubbay ka qoreen waatmacu naasa dadkii rajay geliyeenoo xoolay qaar ku sasadeen wa talabuu lahum riyaasata madaxnimo u dalbeeno xukun iyo jagaa lagu dhiiraa ninkii aa ku raaca fa kaanat fitnatun cadiimatun balaayo weyn baa dhacday lam yanjumina aanu ka badbaadin ilaa man casama allahu ilahu ciddii badbaadiye maahani faadnaa maa kaana yusiibu rajula waxa uu u yaree ninka ka soo gaara waxyaan jirtay min mujaalasatihim la fariisigooda an yashuka fii diini diinkiisa inuu ka shakiyo aw yutaabicahum amuu kuwa raaco waxooda ku qanco aw yafcuma waxa uu sheegtay annahum cala alxaqi inay xaq ku jiraan baa laga yaabaa inuu yidhaahdo oo xaq bay ku taagan yihin walaa yadri yuusan ogeynin ama aw laa yadri yuusan ogeyn annahu cala alxaqi aw cala albaatil xaq iyo baatil miduu ku sugaya qofku inuu isgaran waayo fasaara shaakan buu noqday fahalaka alkhalqu dadkii ummadii waa halaagsameen xataa kaana ayaamu jacfara jacfarin ilaa maalmihii jacfar laga soo gaaray aladii yuqaalu lahu lmutawakilu jacfar ibni maxamed ibni haarun rashiid weeye mutawakil loo yaqaano faadfa allahu bihi lbidaca ilaahay bidicii buu ku damiyey wa adhara bihi lxaqa xaqiibaa ilaahay ku soo muujiyey wa adhara bihi ahla sunnati ahlu sunnihiibuu ku soo mudaacaalib ku siiyey awoodu ku siiyey wa taalat alfinatuhum carabkoodiibaa dheeraadoo hadalkiiyo codkiibaa loo ogolaaday maca qilatihim iyagoo yar wa kafrati ahli lbidac iyay bidacu badan yihiin ilaa yowmina haadaa yiri sheekhu maalinta uu joogo laga soo gaaro warasmi raadkii iyo waa calaami dalaalati bastaanihii baadidana qad baqiya qowmun dad baa weli haray oo jira yacmaluuna biha ku dhaqmaya wayadcuuna ilayhaa ugu yeeraya laa maanica yamnachum wax reeboo ka reebaya aanu jirin walaa axadda yaxjuusuhum qof ka qabanayna jirin amaa yaquuluuna wayacmaluuna waxay ku hadlayaan iyo waxa ay samaynayaan cidka cilmisayna jirin tawaatan adna dhowr jeer ka soo hadallada waxay sheegaan qisadii afarka taariikhda hadday sugnaato qisada mutawakil uu sunnada u qabsaday jidkii aabbihiina uu uga leexday waxay ahayd bay yidhahdeen aabbihii alwaafiq billaahi oo khilaafadii haya fikirkaana ku qanacsan baa imaamu axmed keenay ninkii bishir miqyaati almuriisi iyo axmed ibni abi diyaadna muriisi axmed ibni diyaadna uu keenay wuxuu yihi axmedow labada nin baa culimmadii dowladda ah war annagu fikirkooda ku qanacsan nahayoo ladood adiku isku dhagaysta wuxuu ihi waa amir muminiin madaxa muslimiinta u ahay nimankani minama doodi karaan inama doodi karaan markaasuu wuxuu yidhi maxaad wadan leedahay lama tiran ima soo rogi karaan dhil haddaan hadlo afku dhaylaaban doonaan markaasuu wuxuu yihi saadan hadlaysa maxay tahay ragga culimada maxay aflagaadeen wuxuu yihi tartiib yaa gaban misbaji alquraan maxaa xanaaqu bilanaa kutus waxaan sheegay wuxuu yahay iska baxay diyaar wadaad diyaar batii buu haa ma hadlaysaa mid misagaan hadlaa kaasoo dhan soo daa wuxuu yihi arrintan qur-aanku waa makhluuq hadday weyn ummadda ad ku dhigteen ee hadda ummadda ad ku imtixaanaysaan ilaahay qur-aankiisa ma kaga hadlay kaas waxay dhahen maya waa makhluuq qur-aanka ilahay ma ku yidhi maya sunnada nabiga ma ku yidhi waa makhluuq maya abubakar ma yidhi oo dadka ma ku imtixaanay maya cumar ma yiri dadkaba ku imtixaanay maya cusmaan ma yiri dadkaba ku imtixaanay maya cali ma yiri dadkaba ku imtixaanay maya intaasoo dhani masaladan hadday xaqa iyo diinta ka mid tahay dadka lagu imtixaanay loo dila ay tahay iyagu ma garanayeen xaqa iyo musa iyo mise maanay garanayn hadal baa ka soo baxay wuxuu yidhi maanay garanayn wuxuu yidhi haddaba xaqii caqiidadaha nabigu iyo saxaabadu ma aqoonin oo adaa bartay miya markaasuu tiista wuxuu ii celi waan ka baqan markaasuu wuxuu waan ku celiyey waan ka aqbalay aqal ma yimid hadalkaa uu celiyey waa dad uga dhacay wuxuu yidhi waan kugu celi su-aashii ma yaqiineen mise maana yaqiinin wuxuu yidhi way yaqiineen hadday yaqiiniinana ka hadlin maxaqii bay qariyeen oo baatil bay dadka uga aamuseen mise xaq maana qarinin nabigu waa xaqa qariinin saxaabadu yidhaahdo oo gel labaada loo qoray soo maaha mada xaq maanan qarinin buuri iyo nabi maxamed waa ka aamusay khulafadiina waa ka aamuseen dadkana way kumiin sheegin adigu dadka markaad ku imtixaanayso wixii iyagu diinay u arkayeenna dadka ku dhaqayeen ma ku laala noqonayeen wuu aamusa marka wuxuu takalam hadal waxba aamusta aamuska sii huratay wuxuu ihi ha aamusina hadal hadal buu soo celin waahi wuxuu ihi yaa bilaar muminin ma aragtaa oo xujir markaa imaam axmed wuxuu yidhi ninkii wixii nabigu u waasac noqday oo afartii khulafadaha u waasac noqday oo u waafacin waayey laa wasaca allaahu calayhi fi dunya walaakhira haddii yaa ilaa haraa meel ciriir min waasaca la mudso mutawakil wuxuu yidhi wiil yaroo kurayaana hawaanaad fadhiye aabbahay uu kacay buu waafiq guriguu galay buu annabaa raacay isagoo leh buu ku celcelinaya hadalkii axmedoo leh intaa waxay ku raali noqdeen ciddii ku raali noqon weyda ilaahay meel waasaca ma geeyo aabbaha sidaasuu lahaa buu yidhi ilaa guriguu galay uu sii dhaafay qolkiisa khaaskuu galay isku soo xidhay buu hadalkiibaa hata ugu dhigay wuxuu idin sugaya buu yidhi maalinka xukunkaada igu soo wareegi doona haddii kama noqon arrintii laakiin yowdhow waxaan sugaya yidhi maalinta arrinta igu soo wareegi doonta xukunkiibuu qabsaday ninkii oo joogo horta markiiba axmed ibn ninkii qaadhiga xabsi u dhigay hala garaacay yidhi isaga ragga culimada xiraadna loo soo daayey wuxuu yidhi kuwan waxaan laalay waxaas ku xukuntaa baan ugu talinay haddaad tiraadaan madaxa gumada halada diri nimankii markii dambe cudurka farida fariga la yidhahdaa ku dhacay axmed ibn diyaad ismu qadaafin miriisa xabsiguu ku dhintay hadda hal dhigan haldaa raacayay noqdeen qisadaasay sheegaan inaasaa qisada bi ahayd markirahay bidacii waa bidacii waa ku dabiyey nimankana sidaas darteed bay culimada halkaa laga soo hareen waclam ogow wuxuu ihi mualifku waclam ogow annahu lam tajid bidcatan qatu weligay bidca ma dhicimaynanin ilaa min alhamaji aracaaci dadka wax makastee iska diba maahane atbaaci kulli naaciqin nin kasta oo qaylo iska raaca yamuuruuna maca kulli riixin dalayr kastaba la leexdan oo la weexda ee meel diiniya midda loogu soo hagaago sugan aan lahayn faman kaana haakadaa ninkii sidaa noqdaayey falaa diina loo wax diina uleeyayo ma jirtaba qaala allahu tabaaraka wa tacaala fama اkhtalafuu dadka isma khilaafin ila min bacdi ma jaءahum ilcilmu cilmi markuu u yimid iyo xaq u cabaaday kadib maahane khilaafku ayuu sababay baqyan dulli ay isdulminayaan baynahum dhexdooda oo qoladii qoladii xaqa asiibtay in loo ictiraafa loo diday wa qaala wuxuu ihi idaa tafaraquu ila min bacdi ma jaءahum ilcilmu baqyan baynahum وقال وحر اختلف فيه اسم خلاف وذو الذين أوتوه كل سيء ماهره من بعد ما جاءتهم البينات عذاب وحجج على عدل كيما بين كذب بغيا بينهم ظلم وازدنيان وهم علماء السوء علماء حمحية أصحاب الطمع والبدع بدعاء وطمع يهم جند وقارئ هل كان رب سبحانه وتعالى مالك حتى حكوت المامي بيع وحفظ يا الله سبب وأساسها دب caamo ah oo ninkii qaylada balagala oo durbaanka u tumo sacabka u garaaca oo hadda meeshii loo leexiyo u leexda oo xagga haddii laga aado laga aado intii wadaadada waa caamaduna caawi jirtay hungurigana lagu caawi jiray oo inta gabayd laga timiyo wadaad iyo hunguri waa taqaanaan oo tira ma laha laakiin wadaadada waxay dhihi jireen nin ma aqaano wax loo qariyo lama sheego wadaadada waxay dhihi jireen caamo waa la ooman wooda ninkii yidhaahdo meel biyo inlaga ay moodo iska badabidaa mar waxay dhihi jireen caamadu gaalna maaha muslimna maaha hadda ninkii hor ordayaya baatil iyo kufri haddii loo hor ordana waa iska raaci iska dabadigi xagga haddii loo hor orday iimaanka nin ku hogaamiyo hadday heshana waa iska raaci qolaba ninkii waa sheekhu dayaan weeye kuwa qubuurta caabudaya oo u safraya oo diyaaradaha iyo gawaarida u rarayahay middaa diiga inuu xirtay soomaaha naarku horseeday halkaasay hordigeen saa darteed sidaa buuhaan qofku markuu diintiisa martin yahay iyagooda sacaabadada laga dargaa xaqa iyo kitaabka iyo sunnada iyo cilmiga way yaalaan ninmanna asaaska caqiidadaada yaan lagaaga warramin adiga kitaabka ilaahay yaan la idiin dhaxayni saas darteed halkan wuxuu ka hadlayaa nin kasta oo yimaado ardaala ilmbudidsan kuwaa durbaantuni inbaa dabadigi kuwaa qabri dawaafi inbaa dabadigi kulli naaciqin hadda hadduu soo baxo sooma ogin in nabi maxamed cala sl nabi ka dambeeye uu jirayn ummadan hadda hadduu nin soo bixi nabi waana hayre qolal baa raacay innaga soomaalida nabi sheegadkeen uguma badna balmidaan arag soomaaliya nabi sheeganayo miyir qabo laakiin carabaha maalinkasta mid baa soo baxo koox baa raacda meenamar mid baa soo baxo nabi sheegdo koox baa raacda innaga soo ma aha ilaahyaraa jira koox baa raacda sheekh cabdiqaadir baa waxayba gacanku idinku hayo umado dhan baa u rabaayadaysan saxarada kuwa u rabaayadaysan oo xoolahoodii waxaa lagu leeyahay xoolihii soo dir baa lagu leeyahay miya ma abba ma awood ma weyda lacag soo dir markaa dirta xageen la geyn si loo siiyo qurbaan qabriya la geyn abaar baan kugu uga hestaan soo dirin qeyb ay leeyihiin qurbaankiis midyada lagu leeyahay marka dadkan gubaya oo diyaaradaha saaran ee gawaarida saaran ee ziyaarada u socda ee timihi kala rogaya ee meesha hidibka lagu hayiyo xadaradiyo buuqa imanayaaye waa kuwan uu leeyahay ninkali sabuunan dadku daba dilinba uu iska dami lahaana marka dambe intuu xayxaytuu suuqiisa ka xamaalan lahaa intuu xayxaytu buu suuqiisa ka xamaalan lahaa waxaa la yidhahdaa min beedaya lagu dhihi jiray toddobaatan jir isagoo uu toobayaal isugu yeeray buu beedbeeday baa la yidhi abshir abshirkiin markaasuu ku leedahay toddobaatan jirkaa maxaa ka beebeedsiyaad u malayseen indarayada meesha joogaan waxay la yidhahdaan mindar cayreeyey la malaniya mindar cayreeyey ilaa kuma marin haday dabaqtaadarnay ninkan seeroo bahashan waxaa gala niman nindooro ah oo balaayaa gala waagaa aabbahay oo axkaamta akhri jiraan la fadhiya nagna in xadiidmi la yidhahdo oo suufiya habaa yimid muxuu adag xubiri marka wareebe maalmahan kuma arag ma waa qaaday say waxu jiraan kaa dansantahay maanta gaalgaaldalasmi gabadha arday garacsan weligeed maanta lagu gaalgaaldalasmi weli adinka dhanaayo madu raacsanayd wey midbaa laba walaala intuu guursaday horee jiwaagubaa sabad iga soo meerinay yaa daba socda ummadbaa daba guuriyo haddaad ag marto shan xadabood baa kaga dhici markay horeyeysa anaba bidaca qaybta koowaad ee firisaay ee balaayadu ay ka dhacda waa caamada abuuba calayhi yiri marka dad ku baxa caamada ileen wuxuu markaa muxuu baxda inay ku dagaalayo shaki badanara lagu dareensaday yiri maskaladaasaa na haysata waxaad maanta dhan u aqriyeysa nin saaxira magaalada yiman oo kitaab bogaya qoradii masaajka ku jirta ee rag iyo dowr ahaydu baaba safka ku jirtaba wardaradi iyo aafo waxdee ka dhacday haddaad soo kormeer dhacda kuwo badan oo taqaano oo meeshaysa dhuloo sii darayaan arki waxba lagu sheeganayo ninkaa waa karaamaysan yahaa la heri war karaamadii bacda waa saaxirkan walaqad calimuu laman iftaraahu maa lahu fil aakhirati min raqsa sharwaxa min akhrihi maaha saas darteed meel hamadi raaca bay ka timaadaa atbaaci kulli maacatan nin kastoo qaylyada dabagala marka nin kastoo qaylyada iska dabageliye diintu idin sheegaya barta qolada labaaday ka timaado waa culamaa suu nin diinta ku ganacsanaya ku ugaarsanaya oo wadandeelaniyo diyo ku doonaya kuwaana ilahay baa qur-aanka ku sheegay ina aladiina yashtaruuna biaayaati illaahi biahdi illaahi wa iimaanihim samanan qaliilan mar kale wuxuu qisad aad u cajiib ilahay noo sheegay qur-aanka fi suurat alacraaf watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha qur-aankii waa yaqiinay fansalakha ku dhacday sidii keenaysa maryad faatbacahu shaytaanu fakaana min alghaawiin sheekh dowladeed buu noqday waxay dowladdu rabto buu meel mariyaa wax kastoo ay dowladdu kacinkay rabto dowladduna dhiiggiisa wuu xalaaleeyaa xoolo kastoo dhacaysana wuu xalaaleeyaa mid kastoo daalimah iyo daalim oo yimaadana garab buu u noqdaa adaa ilaahay ku doortay buu yidhaahda kana ilaahay doortay kanaa barakaysan buu yidhahda muhimmadiisu maaha ninkan diinna ku dhaqayaa diinta ilahay marraysan yahay hadduu ninkani gaal cadaysto diintan kala yahay duub kuu xiranayaa uu daba istaagaya oo jaajuus buu noqonaya oo kuwa badanana qabriyada la ziyaarto soomaaliya qabriyada la ziyaarto jawaasiista laamid ahayna la yaqaanaa feelashoodu ay yaallaan waana sheekhu dariiqa jaajuus jaajuus iyo shaydaan aduusu dheh marka waxa saas oo kaleeta ah culamaa u siiguna waa waxa ma darrigay halkaa telefishinkuu soo fadhiisanayaa wax baatilan jirin buu dadka inuu ka dhaadhiciyo isku dayaya mawsuuquna hadda waa ka sii badan yihin sidii hore dana joornaalada iyo telefishinada iyagay aada ugu furan yihiin ila waa lays yaqaanaaye maraan heelan jooga waxaan ku arkay annan matrax baa galay dadweyna waxaa yaala dunidoo dhan khariidad kalaro kala duwan leh muslimiinta kalar cagaaran baa guud ahaan la siiyey waxay kala saareen shiicada iyo sunnada haddaba shiicadana kalar cagaaran oo aad u cagaaran bay siiyeen muslimiinta sunnada siiyeen shiicadana cagaar aan khafiifun cadiid waxba dhaagin bay siiyeen waxaa jira kuwa tuwa kuwani sunnada iyo shiicada say u kala diinsan yihiin bay kalarka u kala badiyeen baa ku maloodayaan marka arrintaasaa la iska jira culamaa siyeedi bilfadil idinkana nin kastoo cawaalayo qaywaha raacin haddaba didira waclamir annahu laa yazaalanna laa yazaalu nnaasu dadku kama zuulayaan oo kama dhammaanayaan fii isaabatin kuwaasayna ku dhex jirto oo min ahli lxaqi wasunnati dad xaqa iyo sunnada ugu yeeraya yahdihim illaahu ilaahay baa hanuuninaya wayahdii bihim hayrahum dadka kalena waa ku hanuuninaya wayaxyii bihim sunana sunintii nabigu ku nooraysiinaya fahum aladiina waa kuwii wasafahum illaahu ilaahay uu tilmaamay maca qilatin iyagoo weliba yar فلنك عند الاختلاف مثل الخلافة وقال الحجري والذين اوتوه كل شيء من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ظلم فاستثناهم كلها الحق كسر فقال الحجري فهدى الله الذين امنوا اله واهرموا كور ثمانين لما اختلفوا فيه من الحق حق لا سكر في بيده وكهرينيه والله يهدي من يشاء قفك دونه هنونيا الى صراط المستقيم جبت وسنه كهرينيه نبي مسافر كل عيسى من جري اهدنا لما اختلف فيه باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم مولاي سبحانه وتعالى كل من جري مركا مركا لا صلاه فحق بسوق لا صدر مره الى حق كوكو وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حجري لا تزال عصابة كوح كزور موسى كبن كب كب ما موسى كهر موسى ومن أمتي كبيرة ظاهرين على الحق حق إلى كغالب من الحجر القبح لا يضرهم أهل إليهم من خذلهم منك جرب كذا كبحة حتى يأتي أمر الله لك سخي ماذا يكي لا جرب سين مايا جرب لا سين لا أنت سان حوض إليهم ومكي حق إليه ماذا إلى حجر إليه ماذا حجر إليه هذا القول عدل غير استوي كريم إلا حنته ولا الدليل وريغه وما لها الحلقة شيخ شيخه وشيخ شيخ الله قاله